guddiga horumarinta xaafado iyo bulshada xaafada gacan lib ah ee magaalada hargeysa iyo wadaan ololo laga dhiso wadooyinka galow xaafadoogaas oo muhiimae anisdareerowka bulshadaiyo baawarta maadaama hadda dhibka ee tamarowka wadooyinka baawarti galalahay xaafadaas qaybo shalduwan ee bulshada iyo waxaana kumid ee guddiga horumarinta xaafido iyo weliba guddoomiyaha degmada iyo dowlada hoose iyo ku codsadana in walliku laga wada dhismo wadooyinka iyo wadaan iyo oona ka dheeradeen dhibaatooyinka iyo kagabaan marowsho waxay nagu haysaa wadadani walaahi dhibaatooyin xoogu badan waa adigaa arkaya inay wada jajabtay eber noqotay masaajidkiibaa halkan laga dhisayaa maxay haytee baabuurtii soo maraysay dadkii waaweynaaye soo maraya way ku dhiban yihiin marka waxa weeyaan dhowr jeer baanu dowladan hoose kala hadalay marka waxa weeyaan xoogaa lacaga waan ururinay marka waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose haddii laha idhaahdo inay dee nagala qabato wax oo wixii aan haynana aan geyno dee wixii kalena iyadu ay noo farsamayso oo dee ay nagala caawisaanu doonaynaa haddii laha idhaahdo markaasharaftaleh waxaanu ka codsanaynaa waa maalintii aabbahaa sheegay uu yidhi waa sugayaa maalintuu ina mooga qabsanayo waa qabsatee waddadana hagaaji cashuurtana waa qaadaa hadday noo yimaadeen xaafadeedu waa xaafadda way cadilan tahay way xidhan tahay xaafaddu waa dan yar ilaa xaafadda hillaac ee naga hoosaysa ilaa xaafaddaa cabbaaye labada waddada moofada iyo waddada labada waddo way ka xidhan yihiin meel baabuur noo marto meel biyo noo maraan meel arsbooyada noo maraan meel qaaryo noo maro midna xaafaddeedu ma haysato markaa waxaannu leenahay hadday dawladda tahay iyo hadday shacab tahay ciddii wax nagu taraysa ee waddadaa wax ka qabanaysa waannu soo dhowaynaynaa ha noo yimaadaan xaafaddani way xidhan tahay waana hayiran tahay adigana codsigaa waxaanu kaa codsanaya sidaa aad noogu timid oonu maxdad kasta oo meel kasta laga akhrisan karo u dhiganno inaad noo soo gudbisaanu jecelo saad noogu soo tabarruco aad noogu soo tabarrucdo ciddii wax noo qabanaysana waanu soo dhowaynaynaa haddaanu nahay cabbaaye laba wadday xaafadda soo gala labada waddana way xidhan yihiin marka waxa weeyaan waddaanu ka codsanaynaa in waddadan lala eego dawladda hoos noo eegto maayirkayga cabdikariinna hoos noo eego burburka wadooyinka xaafado qaar ee magaalada hargeysa weliba dhibaato shilduwan ka gaban ah bulshada degan xaafadoogaas